إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wudhigasaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana doornimadan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa duqayn iyo weeraro waxay ka fuliyeen qaar ka mid a gobolada dalka haweenka ku dhaqan gobolka togdheer ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka somalilan uu yahay diinlaawo hay-adaha kiristaameynta u adeegaya khasaare nafeed ayaa waxa uu ka dhashay israsaaseyn dhex martay ciidamada somalilan iyo koox maandooriyaha ka ganacsata oo ku sugan magaalada buuhodle dad ayaa ku dhaawacmay ceerigaabo ka gadaal markii laba gaari ay isku dhaceen intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa duqayn iyo howlgallo kale waxay ka fuliyeen qaar ka mid a gobolada dalka sida warkan uu ku eegaya cabdisamed cabdulaahi ku dhowaad labaatan madfac ayaa lagu garaacay saldhig ciidan oo ku yaala magaalada diinsoor ee gobolka baay halkaasoo ay ku sugnaayeen wasiire iyo xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed saacadii lasoo dhaafay ciidamada shabaabul mujaahidiin qaybahooda kala duwan waxa ay fuliyeen howlgallo ay ku beegsanayaan askarta waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la howlgasha haddaan ku bilowno gobolka baay waxaa ka dhacay weerar duqeyn ah oo ay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen fariisin ay askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen magaalada diinsoor ee gobolkaas tafaasiil dheeraada oo ku aadan khasaaraha ka dhashay duqeymadaasna ma soo gaarin dhanka shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaal toosa ku qaadeen xero ay wada degan yihiin ciidamada waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa xerada la weeraray waxay ku taalaa tuulada ilbeq oo u dhexaysa deegaanada gololey iyo sidoo kale qalimow gobolka gado ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay qarax la beegsadeen bar kontarolla way askarta maamulka jubbaland kaga sugnaayeen gudaha magaalada baardheere dhanka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig askarta dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen deegaanka bariir ee duleedka degmada afgoy ugu dambeyn mujaahidiinta waxa ay shalay kamiin u dhigeen askarta maamulka jubbaland uu ku socdaalayay agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo halkaasna khasaaro ayaa lagu gaarsiiyey haween ku dhaqan gobolka togdheer ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka somalilan uu yahay diinlaawo hay-adaha kiristaameynta u adeegaya iyagoo saxaafadda kula hadlayay magaalada burco haween aad u tiro badan waxa ay sheegeen in muuse biixi cabdi uu somalilan meel uga dhacay waxay ka hadlayeen xabsiga lagu hayo cabdimalig muuse coldoon oo ah nin wariye ah islamarkaasina arrimaha samafalka muddo ka shaqaynayay kaasoo ka hor yimaday kiristaameyn ka socota hargeysa iyo gobolada kale maamulka somalilan uu ka taliyo ninkaas ayaa dhowaan maxkamad lagu soo taagay magaalada hargeysa waxaanay sheegtay wax dembiya in aanay ku haynin oo ay tahay in lasii daayo laakiinse madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa jeelka ku celiyey haweenka ayaa si aan ka leexleexad lahayn waxay u sheegeen in muuse biixi cabdi uu kasoo horjeedo diinta iyo ciddii u hiilisaa madaxdana waxaan kuu sheegaynaa cabdimaalig waxbaa lagu waayey diinta ka soo horjeeda adugu cabdimaalig soo daa waxba laguma haysto kitaabku wuu fasaxay maxkamadda way fasaxday waxbaa lagu waayey laakiin adigaa haystaa adiguna xoogaad haysatahay kursi waxaan leeyahay madaxweyneha mudane madaxweyne waxaan nahay horta dadkii kuu soo codeeya kuu soo halgamay gaar ahaan anigu waxaan ahay mudane madaxweyne gabadha iyadoo kuu codaynaysa subxii codbixinta lagu gurayey gabadha la furayee saddexdii dalqadoodba ku weyday codbixintaadii saddexdii dalqadood iyo gurigeediiyo reerkeedii gabadha ku weydey codayntii ay kuu codaynaysay gabadha ku weydey bana cabdimaaligna waa walaalka iyo hooyaday macaan baa dhashay waxay kaloo ka warrameen cidda wariyuhu u xiran yahay in jeelka weli dub loogu sii haysto cidda haysataana ma aha yacnii cid kale ee waa muuse muusena ciddu u hayaa waa joy ciise iyo ciidankeeda oo joy ciise maadaama uu lacag ku qaato muuse markaas isaga waxay la noqota muuse inuu lacagta qaato muuse waxaan ku leeyahay haddaanu aanu caqligu ku shaqaynaynin indhuhuna miyaana ku shaqaynaynin miyaanad arkaynin waxaan ka socdaa een, dugsiga abaarsiyo iyo barwaaqo waxaan ka socda ma aha wax indhaha laga qarso karo waa wax qof kastaaba arkayo oo damiirle balse halkaa waxaa ka muuqata kolley diin malihido sababto haddaad diin leedahay waxaas maanta een, fuxshada ka socota waddanka kama dulqaadateen dhowr bilood ka hor haweeney kirishtaan oo layidhaha joy ciise ayaa ka carartay magaalada hargeysa taas oo arrimo kirishtaamayn ku howlaneed markii ninka iminka xiran ee cabdimaalik muuse coldan la yidhahdo uu farta ku fiiqay haweenkani waxay intaa ku dareen muuse biix cabdi aanay u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynahooda ee muuse waxaan kuleeyahay sida ugu dhaqsiya abdoonada xorriyaddiisa oo socisa wax alaale waxaad ku haystaana ma jirto anigu waxaan kuleeyahay annaga madaxweyne nooma tihid ee waxaad madaxweyne u tahay jay ciise iyo ciidankeeda maadaama iyaga aad amarkooda ku shaqay dugsi la yidhaha abaarso iyo jaamacad la yidhaahdo barwaaqo oo isku qole ay maamusho kuna yaalla magaalada hargeysa ayaa la sheegay in dhallinyarada lagu baro kirishtaamayn iyo waxyaabo anshaxa ka baxsan ninka iminka xiran ayaa waxa uu ka mid ahaa dadka sida adag uga hadlay diinla-aanta kasoo burqanaysa abaarso iyo jaamacadda barwaaqo hablaha ku shiray gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco waxa ay ka hadleen dadka difaacaya iskuulka iyo jaamacaddaas kuwaasi ay ku jiraan qaar ka mid a waalidiinta ardayda hooyadood iimaan ma leh inta naag halkaa taagan ee hablahoodii iibsatay ee lacagta siisatay maraykan maraykan bay noo tegayaan maraykanku waa axay maraykan nin yidhi nin baan guursanaya iyo naag tidhi naag baan qaba annagu laa ilaaha ila allahu moxamed rasuulullah baanu ka taaganay cabdimaalna xaq buu ku addimaya xaq annaguna xaq baanu ku addimayna walaa muuse biixi walaa madaxweyne annagu wax madaxweyne noo yahay ma jirto maalintii uu diinta islaamka khilaafay ayuu madaxweynaha iyaga naga dhaafay cabdimaalig horta ceebtiina dabadda muu soo dhigin gabadha kiristanka ahun buu sheeguu yidhi maxay dhigaysaba ha la ogaado laakiin ceebtiinna waxaa soo dhigay caalamka ayaa laydinka daawaday laydinkuna ogaaday inaad ba'deen oo rogmateen oo somalilan oo dhan baa magacii ka disheen magaca somalilan dhulkaa la gasheen laa ilaaha ila allahu moxamedan rasuulullah waa diintiinni baa iibsateena ilaahay ha laga cabsado maamulka somalilan ayaa aad ula dagaalama dadkay ka go-an tahay inay difaacaan diinta islaamka isagoo marar badan culumo xiray kuwaas oo ay ka mid ahaayeen sheekh maxamed ismaaciil iyo sheekh cabdiraxmaan sunne iyo kuwo kale dad ayaa ku dhaawacmay magaalada ceeri gaabo ka gadaal markii laba gaari isku dhaceen geesta kalena shalalka gawaarida ayaa waxa ay noqdeen kuwa ugu badan ee sababa geerida dadka ku nool gobolada waqooyi sida lagu sheegay tirakoob sannadeed oo uu soo saaray maamulka somalilan warkan mahad cubeyd cali ayaa inoo haya magaalada ceyrigaabo ee gobolka sanaag waxaa saakay ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare dhaawac ah shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari leyle xalaawi ah iyo gaari ay wateen ciidamada booliska somalilan dad gaaraya shan ruux ayaana ku dhaawacmay kuwaasoo ay dhaawacyadoodu yihiin kuwo fudud marka laga reebo hal qof oo koomo ku jira dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan waxaa joogto ka noqday shilalka gaadiidka iyo gawaarida isku dhacaya iyadoo ay sanadkii lasoo dhaafay keliya shil galeen in ka badan afar kun oo gawaari ah sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday maamulka somalilan inta badan shilalka laga soo tebiyo somalilan ayaa waxay dhacaan marka darawalladu galaan safaro dhaadheer waxaana sabab u ah arrimahan soo socda midda koowaad waa darawaliinta oo maanduuriyaha u isticmaalay si xaddhaaf ah inta ay ku guda jiraan safarka taasoo keenaysa in qofka caqligiisu suulo islamarkaana uu kala garan waayo inuu yahay qof gaari wada oo ay mas-uuliyadda dusha ka saaran tahay iyo inuu yahay qof keligiis iska soconaya arrinta labaad ayaa ah in darawaliintu gawaarida ku kaxeeyaan xawaari aad u sarreeya taasoo keentay in darawalku uu xakamin waayo gaariga islamarkaana uu si fudud shil ku galo arrintaas ayaana ah mid qalad ah oo ka hor imaanaysa xawaarihii loogu talagalay in markii horeba lagu kaxeeyo gaariga arrinta saddexaad ayaa ah in darawaliinta qaar aysan aqoon buuxda u lahayn kaxaynta gaariga taasoo iyana soo dadejinaysa in gaarigu si fudud shil ku galo sanadkii lasoo dhaafay keliya somalilan waxaa ka dhacay shan kun shan boqol siddeetan iyo kow shil waxaana burburay gaadiid tiro ahaan gaaraya saddex kun hal boqol iyo kow baabuur halka dadka ku dhintayna ay tiro ahaan kor u dhaafayaan laba boqol oo qof khasaare nafeed ayaa ka dhashay israsaasayn ciidamada somalilan iyo koox maandooriyaha ka ganacsata oo ku dhex maray magaalada buuhoodle haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo haya ugu yaraan hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen askar iyo dad shacab ah isrisaaseyn magaalada buuhoodle ee gobolka togdheer ku dhex martay ciidamada maamulka puntland iyo kooxo kasoo horjeeda waxaana marka laga yimaado ruuxa shacabka ah ee dhintay ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada puntland iyo ruux kale magaalada buuhoodle ayaa mar sii horeysay waxaa lagu dilay gabar ku labisatay calanka maamulka somalilan maamulada uu shisheeyuu ka dhisay wadanka soomaaliya ayaa qaab qabyaaladaysan isaga horkeena bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa